alxamdulilah horta waa wasaax waxaa jiro obreshino maalmahaan soconayay oo isdaba joog ah oo ay sameynayeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada baardheer ee ururka afartan sagaalaad ee guddada tobnaad ee qeybta afartan iyo saddexaad obrethonkaasoo looga lahaa in la burburiyo talisyada ay aagaarka degmada baardheer ay ku leeyihiin khawaarida al-shabaab bacsigaas inta muddo ah waa uu soconayay waxaa u dambeysay maantada u dambeysay aan howlgallo ka sameynay aaga liado jungal oo soddon kilomitr u jirta degmada baareere oo kaga beegaan dhanka galbeed oo ay ku lahaayeen al-shabaab aagaarka asaga fariisimo waaweyn ay ku lahaayeen runtii wax hadda iskahorimaada oo ka dhacay ma aysa jirin yoolalkii ama targetkii markaas ciidanka ku socdayna waa aan gaarinay waxaaba yaraatay iska caabin oo kala kulanayna ma jireen markii ay xoogaha heleen ama culeyska ay dareemeen ay dareemaan in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu kusoo baxay iyagana uu kusoo wajahan yahay taliskoodana uu yahay bartilmaameedka aagii way baneeyeen oo way faaruujiyeen dhinacan jubbooyinka xagaway maaragtay u carareen oo gaadiidkoodii iyo xoodii bay raateen oo waa ay baxeen agaarkii isaga ahaa iyo shacabkii iyo bulshadii baan lasoo hadalnay ciidamada handalasooday bay si maaragtay si nabadgelyahay maaragtay deegaankooda iyo fariisinkooda ugu soo laabtay
waa gartay taliyo turbac waxaa ku sugan tahay baar dheere bal waxaad iiga warantaa dhinacan gedo marka aan dib ugu soo laabanno ilaa xuduudaha iyo maxaa howlo ah oo aad ka qabataan idinka aad kenya la leenahay xuduudda kenya iyo soomaaliya
waa sax gobolkan wuxuu xuduud la leeyahay maaragtay dowladda kenya iyo dowladda ethoobiya labadaba xuduudu la leeyahay ciidamo yadoodana marka waxay joogaan dhinacan xuduudka ethoobiana waa ay joogaan oo dalo soomaaliya meesha la yihahdo xuduudka kenya oo balaxaabana waa ay joogaan laakiin hadda aaga hadda wajahadan hadda anagu nagu aadan oo aaga ceelwaaq ciidamo kale oo maaragtay stateka uu leeyahay jubbaland ah ayaa joogo oo ka howlgala aagaas laakiin anagu federaalka inta aan ka howlgalno laga soo bilaabo degmada doolow luuq balaxaawo garbaharey urugo ilabaadan ciidamada federaalka gudda tanaad ba ayaa joogto laakiin xuduudka dhinacan hadda oo ugu hoose ugu horeey hadda dhinaca waqooyi oo jubbooyinka iyo meesha iska galaan maaragtay gobolka aagaas waa ciidamada stateka jubbaland ee daraawiishta hadda ayaa ka howlgalo aagaas jooga
waa gartay dhammaan ciidamada haddii ay noqon lahaayeen federaal iyo haddii ay noqon lahaayeen ciidamada jubbaland gobolka gedo laftiisa uu ka mid yahay maamul goboleedka jubbaland bal waxaad iiga warantaa dhinaca iskaashiga ciidamada ka dhexeeya sida warka iyo xogta iyo waxyaabaha loo wadaagayo
runtii iskaashi fiican ayaa ka dhexeeya ciidamada dowladda iyo ciidamada maamul goboleedka jubbaland maxaa yeelay ciidanku ciidan waa hal ciidan magacyada unbaa kala gedisan ma ahan ciidanku waa hal ciidan shaqada uu qabanayana waa hal shaqo cadowgana waa hal cadow taarget kala tooganayana hal taarget weeye sidaa darteed marka wada shaqeyn waxaa ka dhexeysa boqol kiiba boqol ah markii horena ciidamadu waxay kasoo wada howlgaleen aaga hadda xuduudka dol etoobiya doloway marka hore kasoo wada howlgaleen si wada jira deegaana marka ay wada joogaan ciidamada federaalka iyo ciidamada daraawiishta ee jubbaland ay ka wada shaqeeyaan way jiraan deegaano u gaar ah ciidanka federaalka oo aysa joogin ciidamada daraawiishtana way jiraan sida hadda meesha la yihahdo luuq iyo dolow soomaaliya iyo meesha la yihahdo balaxaaw oo kale waxaa jooga ciidamo daraawiisha ciidamadu militariga ana way joogaan oo gutada tobnaad meesha la yihahdo garbaharey iyo buro iyo bare hadda ani aan kala hadlaynayna sidoo kale waxaa ku sugan ciidamada federaalka oo keliya halkan hadda aan kala hadlaayo ururka afar sagaalaad oo ka tirsan guutada tobnaad ayaa hadda joogo shaqadii oo dhan maadaama hadda maamul goleedka hadda jubbaland ay soo dhamaystirneen hadda ciidamadii ammaanka iyo shaqooyinka iyo booliskii iyo daraawiishtii wixii o dhan ay si fiican u dhisneen shaqada hadda waxaa sii hayo ciidanka federaalka oo shaqadii o dhan hadda gacanta ku hayo haddii amni tahay iyo haddii boolis tahay iyo haddii maarata nabadsuudu tahay iyo haddii difaaca guud ay tahaybo ciidanka federaalka hadda saddexaas degmo si gaar a uga howlgalo oo hadda gacanta ku haya
waa gartay faarax marka waxaad og tihiin in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada nabad ilaalinta amisom in howlgallo ay ka socdaan deegaano kala duwan marka aan soo qaadano oo kale shabeellaha hoose iyo deegaano ka mid a howlgallo ayaa ka socda jubbooyinka waa ay ka socdaan dhinacan kale oo galmudug iyo meelahaas waa la filayaa hirshabeelle sidoo kale waa ay ka socdaan qeybahan dhexe culays maxaad isleedihiin maleeshiyaadka shabaab meelo badan waa culays ayaa laga saaray wax firxad ah inay idin soo gaaraan iyo wax aad diyaar u tihiin
runtii waa sax way soconayaan obarashinada si guud bay dalka gudihiisa uga soconayaan gobolkan laftiisu ma fadhiyaan ciidamada oo obarashinkoodu waa mid iska joogto oo uu soconayaa gobolada hadda aad sheegtayna sidoo kale wey operationka isaguna si maaragtay saf balaaran oo socdaa waxaa kaloo uu maaragtay operationka ka socdaa goboladan hadda ayagu ay laftooda hadda gobolka hadda jubbada dhexe oo ayagu hadda intiisa badan ay gacanta ku hayaan maalmahan waxaa ka soconaya operatiino ay fulinayeen ciidamada gaarka ee dowladda federaalk ee danab oo maaragtay diyaaradaha maaragtay ku dago habeen hore iyo habeen kasii horeysay aaga jilib iyo kabsuumo iyo hadda aagan jubbada dhexe iyo agaarka bu-aale operatiino balaaran bay ka fuliyeen khasaaro baxad lehna waa lagu geystay oo cadowgu aada buu u naaftay runtii marka hadda waxaa las dhihi karaa cadowgu waa naflacaari awoodii iyo kalsoonidii oo dhanna hadda way ka luntay oo dad hadda meel istaagi karo oo isdifaaci karo oo ishortaagi karo ciidamada qalabka sida ee qaranka ma aan xiliyadii amisom hadda anigu hadda gobolkan hadda gaar ahaan hadda gobolkan hadda aan joogno ciidamada iyagu si toos ay u howlgalaan oo amisom anagu baahiya hadda weyn oonu qabno ma jiraan inta badan nalama howlgalaan ciidanku asaa isku filan operatiinada ilaa afartan kilomitr konton kilomitr lixdan kilomitr ciidanku wuu isku filan yahay isaga maaragtay si toos ah waajibaadkiisa usoo guto wixii geedi oo la guurayo oo magaalo inta laga guuro magaalo kale loo guurayo oo la qabanayo waa meshada laakiin operationka hadda deegaanada hadda anaga nagu heran oo maaragtay ilaa adigu uu badnaan toddobaatan kilomitr ciidamadu si joogtay oo howlgalaan ayagoo amisom aan kaashanayn ayagoo sidooda gaarka uga howlgalaan runtii marka tanayada marka waxay kutusinaysaa in al-shabaab awoodiisii ay lixistay oo burburay ciidamadu xooga dalkana maaragtay awoodiisa iyo maaragtay niyadiisa iyo kalsoonidiisaba ay maaragtay aada u sareyso kuna qanacsan yihiin in maaragtay ay dalkooda difaacdaan kuna dhintaan naftoodana ay u uraan